Sanad walba, jaamacadaha kala duwan ee dalka waxaa ka soo baxa dhalinyaro baratay culuumta noocyadeeda kala duwan, kuwa oo xilliyada ay suuqa soo galaan la kulma culeysyo dhanka shaqo la'aanta ah. Dhalinyarada la kulma culeyska dhanka shaqo la'aanta ayaa isugu jira kuwa dalka ka tahriibay iyo kuwa la daalaa-dhacaya shaqo la'aan oo isugu jira rag iyo dumar, halka waxa yar ee soo harayna ay abuurtaan fursado ganacsi. Haddaba, mid ka mid ah dhalinyarada wax baratay ee ku nool degmada Dobley ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku yeelatay shaqo la'aanta ka jirta degmada.
magacaygu waa xamdi waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku dhaqan gobolka jubbaland khaasatan degmada doobley haddaan dhalinyarta magaaladan ahay waxaan ka cabanaynaa shaqo la-aan baahsan shaqo la-aan baahsan oo dhalinyarta xag walba ha ahaato xagga dhalinyarta waxbaratay iyo kuwan waxbaranin iyo kuwa xirfadaha leh iyo kuwaan aqoonta lahaynbo shaqo la-i baahsan oo dhan walba ka jirto dhanka wiilasha dhanka gabdhaha dhanka haweenka dhanka aabayaasha saas haddii shaqo la waayo waxaa badanaysa macaluusha ku imaanaysa dadweynaha laakiin haddii shaqo la helo qof walba wuxuu maareyn karaa qoyskooda waxaan codsanaynaa in hal abuur loo sameeyo dhalinyarta hal abuur loo sameeyo ay ku shaqaystaan ay qoyskooda ku kaafin karaan